بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacano wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobbada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xiisadda bariga dhexe oo ka sii daraysa iiraan oo sheegtay inaysan marnaba ka labalabayn doonin inay weerarto yuhuudda iyo sahaynada oo ku hanjabay in haddii duulaan ay la kulmaan ay weerar xooggani ku qaadi doonaan xukuumadda dahraan maraykanka oo maraakiibtiisa dagaalka ee xambaara nukliyerka u soo diray mandiqadda iyo xogayaha difaaca washington oo gobolka ku soo wajahan waxaad barnaamijka ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xasaradaha ka taagan mandiqaddaasi khilaaf diblomaasiyadeed oo soo kala dhex galay xukuumadaha alqaahira iyo daraabulis iyo xukuumadda midnimada qaran ee liibiya oo soo saartay go'aan dalka looga ceerinayo diblomaasiyiin masaari ah dowladda ruushka oo markii ugu horraysay qirtay in ciidanka yukrain ay qabsadeen siddeed iyo labaatan degmo oo ka tirsan dhulkeeda iyo zelaniski oo guul taariikhi ah ku tilmaamay tallaabada ay ciidankiisa ugu tallaabeen xuduudda mid ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreeya sahaynada oo ka diga in dhexdooda uu ka qarxo dagaal sokeeye haddaba maxay tahay sababta ma siyaasadda xukuumadda netanyahu mise arrimo kale ayaa jira waxaad kaloo calamulyom ku maqli doontaan ciidanka yuhuudda oo xoog u galay masaajidka barakaysan ee alaksa xuutiyiinta oo markii labaad toddobaad gudihiis gantaal ku weeraray markab ay leeyihiin reer galbeedka iyo xukuumadda biritain oo arrinkaasi ka hadashay maxaan ka ognahay tobanka dowladood ee ugu weyn caalamka gaar ahaan dhanka masaaxada qodobbadaas iyo xubintii wargaysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyoom
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag waa maalinimo talaada ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha safar sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa xaaladda cakiran ayaa weli ka taagan mandiqadda loo bixiyey bariga dhexe toban bil kadib dagaaladii toddobadii oktoobar ka qarxay dhulka filistiin taas oo saameyn ku yeelatay guud ahaanba mandiqadda sida ay wararku sheegayaan dowladda maraykanka ayaa iiraan ka dalbatay inaysan wax jawaab ah ka bixin dilkii ismaaciil haniya hogaamiyihii siyaasadda ee xarakada xamaas oo lagu ikhtiyaalay magaalada dahraan balse iiraan ayaa ku doodaysa in marnaba aysan ka labalabayn doonin inay isdifaacdo kana jawaabto xadgudubkii kaga yimid sahaynada islamarkaana weeraro ay ku qaadi doonto deegaanada gumaysiga ku jira dowladaha yurub si gaar ah faransiiska jarmalka iyo ingiriiska ayaa ka dalbaday dowladda shiicada ah ee iiraan inaysan wax tallaab ah qaadin balse dhammaan dadaalada lagu doonayey in lagu joojiyo ayaa ku soo dhammaaday fashil kadib xukuumadda washington waxay door biday inay adeegsato dowladda turkiga iyadoo erga u dirtay dahraan si loo dejiyo xiisadda lana galo wadahadal balse sida ay falanqeeyaashu sheegayaan wax natiijo ah lagama filayo kulammadaasi maadaama dowladda iiraan ay horay dhexdhexaadin uga soo diiday dowlada ay ka mid yihiin sacuudiga qatar iyo masar bandhig xagga diyaaradaha ah oo ay kaga qayb gashay magaalada moscow ayay ku soo bandhigtay diyaaraddeeda muhaajir toban taasoo ku qornayd fariin ku socotay mujtamaca yahuudda ah una qorneyd diyaarsada gododkiinna reer galbeedka ayaa rumaysan in iiraan ay qaadi doonto weerar ka dhan ah sahaynada iyagoo u diyaargaroobaya sidii ay kaga jawaab celin lahaayeen dhankooda maamulkanna kaga difaaci lahaayeen weerarada ku soo fool leh dowladda siliibiyadda ee maraykanka ayaa mandiqadda loo bixiyey bariga dhexe waxay u soo dirtay laba ka mid a maraakiibta xambaara diyaaradaha iyo sidoo kale mid ka mid a gujisyada xambaara hubka nukliyerka waxaana mandiqadda ku soo wajahan xogayaha difaaca maraykanka louis doston dadka sida aadka ah ula socda mandiqadda ayaa sheegaya in maraakiibta cusub ee maraykanka uu u soo diray gobolka iyo socdaalka ninka ugu sarreeya wasaaradda difaaca washington ay ka dhigan tahay in maraykanka uu xaqiiqsaday in uu soo dhowaaday dagaal lama huraan ah xulufadiisa uu ugu yeeray israa'ilna uu difaaco ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ayaa doonaya in xiisadda faraha ay ka sii baxdo isla markaana uu qarxo dagaal caalami ah si uu kursigiisa ugu sii joogo una qariyo guuldarradii ka soo gaartay dagaalkii khaza ninkan ayaa isku furay jabahad dhowr ah laga soo bilaabo iiraan ciraaq suuriya ilaa yemen oo ay diyaaradihiisa dagaalka duqaymo culus ka geysteen sidoo kale wuxuu sheegay in haddii weerar uu kaga yimaado dhanka iiraan ay si toos ah u weerari doonaan gudaha iiraan taas oo loo fasirtay in yuhuudda ay doonayaan in dagaal toos ah ay la galaan iiraan iyo xulafadeeda sida warbaahinta sahaynadu ay ku warramayso maamulada magaalooyinka ay xoogga ku haystaan yuhuudda ayaa dadka amray inay diyaarsadaan godadka sawaariikhda laga galo wakhtiyada adag iyo sidoo kale inay keedsadaan cuntooyinka iyadoo sidoo kale goobaha lagu xareeyo baabuurta laga dhigay cisbitaallo si gurma deg deg ah loo helo xaalad kasta oo maamulkani soo wajahda dhanka lubnaan markaan eegno saacadihii la soo dhaafay ururka isugu yeeray xisbullah ayaa ku dhawaaqay inuu weeraro ku qaaday mandiqadda aljaliil si gaar ah saldhig wax lagu jaasuuso oo ay leeyihiin ciidanka yuhuudda sidoo kale maamulka isugu yeeray israa'iil ayaa sheegay inay ka hortageen laba diyaaradood oo ah nuuca aan duuliyaha lahayn oo soo galay hawada dhulka ay xoogga ku haystaan shalay oo keliya ururkani fadhigiisu yahay lubnaan ayaa lix weerar waxa uu ku qaaday mandiqadda aljaliil iyo sidoo kale alkafra ee ka mid ah deegaanada xoogga lagu haysto hogaamiyaha guud ee ururkani xasan nasrallah oo hadlayey kadib dilkii fu'aad shukri ayaa wacad ku maray in jawaab adag ay ka bixin doonaan dilka loo geystay hogaamiyahooda iyadoo ilo sirdoon ay sheegayaan in weerarada ay doonayaan inay qaadaan xisbullah lala sugayo kan iiraan inkastoo xukuumadda dahraan uu wakhtigu ku dheeraaday haddii ururkani uu weeraro xooggan ku qaado magaalooyinka yuhuudda xoogga ku haystaan ayaa la sheegayaa inay keeni karto in netanyahu uu si toos ah dagaalka u soo galo taangiyadiisana ay soo jiraan xuduudda lubnaan taasoo iyadana keeni karta in dagaalku uu sii daba dheeraado wasiirka gaadiidka yuhuudda oo hadlaysay toddobaadkii hore waxa ay sheegtay in heshiis ay la galeen dowladaha qubrus iyo griiga kaasoo dhigaya inay daadgurayaan dadka yuhuudda ah haddii xaalad adag ay ka dhacdo deegaanada ay xoogga ku haystaan si kastaba ha ahaatee jawaab celinta ka imaan karta iiraan iyo xulafadeeda ayaa la filan karaa saacadaha soo socda iyadoo dowladaha reer galbeedka iyo maamulka sahaynaduna ay isha ku hayaan waxa ay samayn doonto iiraan oo wejigabax kala kulantay dilkii ismaaciil haniya falanqeeyaasha qaar ayaa iyagana sheegaya in iiraan aysan doonaynin in dagaal toos ah ay la gasho maraykanka iyo sahaynada yuhuudduna ay sameeyeen tallaabo weliba oo ay dagaal ku shidi karaan iyagoo dilka haniya u doortay dahraan si iiraan dagaalka loo soo geliyo balse dowladdaani shiicada ah ayaana marnaba doonaynin in ay wajahdo gaalada halka taa beddelkeeda ay dhibaataynayso muslimiinta ku nool yemen lubnaan ciraaq iyo suuriya كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور waa hagaag dhegaystayaal iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysada oo ay alaaba halkan ka soo jeediyaan walaalaha maahir moxamed iyo ilyaas cabdulaahi bismillaah aad baad u mahadsan tahay suheyb dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa caalamka aan iminka soo dhoweeya walaalka maahir maxamed maahirow waxaad inoo soo qabataa mid ka mid ah wargeysyada ugu horeeya ee xiga dhankaaga waad mahadsan tahay walaalka ilyaas wargeyska inoogu horeeya xubinteenna maanta waa the independent kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan dowladda ruushka oo xaqiijisay in ukrain gacanta ku hayso siddeed iyo labaatan degmo oo ku yaal gudaha waddankaasi madaxweynaha ruushka valadimir putin oo ka hadlayey duulaanka culus ee ukrain dhankeeda ku qaaday gudaha dalkiisa ayaa sheegay in ujeedka duulaankaasi ay ka leedahay uu yahay mid ay ku doonayso inay ku hagaajiso mowqifkeeda la xiriira wadaxaajoodka wadahadal kasta oo mustaqbalka ah oo hoos u dhigi kara horumarka ay xukuumaddiisu ka sameynayso duulaanka waa sida uu hadalka u dhigay putin oo ka hadlayay kulan uu la yeeshay madaxda dowladdiisa ayaa sheegay in uu dalkiisu jawaab ka bixin doono weerarka ukrain isaga oo marka hore ciidamadiisa faray inay ciidamada ukrain ka saaraan aagga ay hadda gacanta ku hayaan ee uu ku tilmaamay kuwa dhaca xadka ruushka ninkan ayaa sidoo kale sheegay in ahdaafta ukrain ay ka leedahay weerarkeeda uu ka mid yahay inay kala qaybsanaan ka dhex abuurto een bulshada ruushka xilli dhanka kale uu sii socdo duulaanka ukrain ee ka dhanka ruushka hadafka kale ee cadowgu ka leeyahay waa in la kala qaybiyo oo qalalaasi laga dhex abuuro bulshadeenna la cabsi geliyo lana burburiyo midnimada iyo wadajirka bulshada ruushka ayuu yidhi putin dhanka kale kusimaha guddoomiyaha mandiqadda kursug ee ruushka ayaa shaaca ka qaaday in ciidanka ukrain ee bilaabay duulaanka hubaysan ee ay ku qaadeen gobolka dhaca suuudinta ay la wareegeen gacanku-haynta ilaa siddeed iyo labaatan magaalo oo gobolkaasi ku yaala ninka nowska uu hadda mas-uulka kaga ah maamulka gobolka xuduudda dhaca ayaa ku wargeliyey putin intii uu socday shir uu kaga qaybgelayay si fogaan araga in weerarka ka yimid ukrain oo ciidamadiisuna ay isku dayayaan inay iska caabiyaan uu ka socdo aag dhuleed oo dhan afartan kilomitir isagoo sii hadlayay ayuu xaqiijiyey in ugu yaraan toban iyo laba ruux ay ku dhinteen halka boqol iyo kow iyo labaatan kale oo rayidahna ku dhaawacmeen weerarkan ballaaran ee lagu beegsaday gudaha ruushka wuxuuna intaa sii raaciyey in boqol kow iyo labaatan kun oo ka mid ah dadkii degganaa gobolka lagu guulaystay in la daadgurayo hadalka muuskow ee tilmaamaya aagaga laga qabsaday waxaa beeniyey ciidamada dowladda ukrain kuwaasi oo sheegay inay xaqiijiyeen inay si buuxda u maamulaan kun kilomitir oo isku wareeg ah oo ku yaal gudaha ruushka waad mahadsan tahay maahir qodobka inoo xiga ee xubinteenna maanta waxa uu noqonayaa saaxiifadda yeeni shafaq ayaa warbixin waxa ay ka daabacday hadal ka soo yeeray mid ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarsarraysa maamulka gumaystaha yuhuudda kaasoo sheegay cabsida ay ka qabaan inuu gudahooda ka dhex qarxa dagaal sokeeye isagoo u aaneynaya siyaasad xumada benyamin netanyahu beni kantes waa wasiirka difaaca maamulka gumaystaha yuhuudda waxa uu sheegay inay si aad ah uga cabsi qabaan qarxidda dagaal sokeeye oo iyaga gudahooda ah markii la qiimeeyo hannaanka ay ku socota siyaasadda benyamin netanyahu waa sida uu hadalka u dhige kantes waxa uu sheegay in ninkan uu si aad ah u kala qaybiyey gudaha shacabka sahaayinada iyo xitaa xubnaha ugu sarsareeya ee baarlamanka yuhuudda eenmaahiru mas-uulkan sahyuuniga ah waxa uu tusaale u soo qaatay isagoo ka hadlaya isla qodobkan kala hirdhoobidda ka dhex jirta baarlamanka yuhuudda ee muddooyinkan dambe ay sida aadka ah u soo tabinaysa warbaahinta caalamka waxa uuna sheegay in wax weliba oo mas-uuliyad ah arrinkaasina ku saabsan ay dusha uga dhacaysa netanyahu wasiirka difaaca yuhuudda waxa uu sidoo kale ka dhawaajiyey qodob kale oo xasaasi ah isagoona isdultaag ku sameeya muuqaal dhowaanahan lagu baahiyey baraha kala duwan ee internetka kaasoo muujinaya askarta yuhuudda oo waxyaabo anshaxa ka baxsan kula kacaya maxaabiista filistiiniyiinta waxa uu sheegay in middaas ay maamulka yuhuudda iyo shacabka sahayanadaba ay u abuuri karto colaad hor leh oo ka madax bannaan midda hadda ka socota gudaha khaza ayna sababi karta buu yidhi in filistiiniyiintu meel weliba oo ay joogaan ay ku dhiiradaan weerarada ay ku qaadayaan goobaha ay ku sugan yihiin yuhuudda weliba iyagoo ka shidaal qaadanaya muuqaalada kala duwan ee mararka qaar ka soo baxsanaya gacanta yuhuudda waa sida uu hadalka u dhige marka laysku soo wada xooriye maahirow dagaalka tobanbiljarsaday ee weli ka socda gudaha filistiin waxa uu caalamku daaha uga qaaday kala qaybsanaanta xooggan ee gudaha yuhuudda ka jirta iyadoona maanta marxaladdoodu ay maraysa in saraakiishoodii ugu sarsaraysay ay warbaahinta qaybahooda kala duwan la taagan yihiin ereyo uu midba midka kale ku durayo waad mahadsan tahay ilyaas wargeyska inoo xiga xubinteenna waa alqudus ee fadhigiisu yahay dalka filistiin ee ku hoos jira gumaysiga yuhuudda kaasi oo daabacay een warbixin ku saabsan ku dhowaad kun mustawdiniin sahayina ah oo gudaha u galay masjidka barakaysan wargeyska ayaa warbixintiisa ku sheegay in ilaa kun qof oo mustawdiniin sahayina ah ay weerar ballaaran ku qaadeen masjidka barakaysan ee al aqso aruurnimadii hore ee saaka oo talaado ah een kuwaasi oo ay waardiye ka hayeen ciidamo aada u xoogan oo ka tirsan booliska maamulka gumaystaha wargeyska ayaa sidoo kale sheegay in dadka sahayanada ah ee duulaanka qaaday ay sidoo kale wasakheeyeen barxadaha masjidka al aqso islamarkaana ay halkaasi ku sameeyeen cibaadaadkooda baadilka ah intii uu socday duulaanka ciidamada yuhuudda ku qaadeen masjidka barakaysan ee al aqso waxay isku dayeen inay calanka maamulka gumaystaha ka taagaan gudaha masjidka al aqso iyagoo ku handacoonaya inay xusayaan waxay ugu yeereen sanad guuradii burburka haykalka itmar bin khafiir oo ah wasiirka amniga ee maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa ka mid ah sahaynada maanta weerarka ku qaaday masjidka barakaysan isaga oo ku sugan gudaha masjidka barakaysan ayuuna yidhi waxaan halkan ka sameynay horumar aada u weyn oo dhanka maamulka iyo madax bannaanida ah dhammaanteen waan aragnay yuhuudda oo si xor ah halkan ugu dukanaysa sida aan horay u soo sheegayna siyaasaddeennu waa oggolaanshiyaha inay yuhuudda tukadaan ayuu yidhi ciidamada maamulka yuhuudda ayaa caadaystay weerarada gardarrada ah ee ay ku hayaan masjidka barakaysan ee al aqso waxayna soo geliyaan dad sahayna ah kuwaasi oo wasakheeya barxadaha masjidka dhibaatooyin kala duwanna u geysta dadka muslimiinta ah ee masjidka barakaysan ku cibaadaysanaya waad mahadsantahay maahir waxaan markan soo gaarnay gebagabadii xubinteenna maanta haddii aan markan soo qabtana qodobka ugu dambeeya waxa uu noqonayaa maleeshiyaadka ay dacmiso xukuumadda shiicada ah ee iiraan ee xuutiyiinta oo markii labaad toddobaad gudihiisa gantaallo ku weeraray maraakiib laga leeyahay galbeedka dunida iyo kuwo kale oo ka shaqeeya masaalixda yuhuudda balse ay ka babanayeen calamada waddamo kala duwan een haddii aan ku horumarna weerarkii ugu dambeeyey waxay xoguhu sheegayaan in saacadihii koobnaa ee lasoo dhaafay ay maleeshiyaadka xuutiyiinta gantaallo xooggan ooda kaga qaadeen mid ka mid ah maraakiibta ganacsiga ee ingiriiska gantaallada ay tuureen maleeshiyaadkan ayaa ku dhacay meel markabka u jirtay ilaa lixdan iyo saddex mayl weliba kaga beegan dhanka galbeedka magaalada xudayda ee dalka yemen shirkad dhanka ammaanka badda u qaabilsan xukuumadda u k oo lagu magacaabo imbari ayaa waxaay sidoo kale maahirow tibaaxday in gantaalladan ay sameeyeen qarax xooggan balse aysan waxba soo gaarin markabkii iyo dhammaan shaqaalihii saarna haddii aan dib u laabanno muddo saddex maalmood ah oo ku beegan maalinnimadii sabtida waxay maleeshiyaadka xuutiyiinta marinka baabulmandab ka fuliyeen weerar xooggan oo ay ku ekeeyeen markab uu ka babanaya calanka waddanka liberiya si kastaba ahaatee weeraradan xooggan ee dhacay tan iyo bilowgii isbuucan waxay ku soo beegmayaan maahiru xilli ay sii karaar qaadanayso xiisadda ka taagan biyaha badda cas duniduna ay inteeda badan indhaha ku wada hayso waxa dagaalla ah ee ka socda marimbiyoodyaddan muhiimka ah aada buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen ilyaas cabdulaahi xubintii wargeysyada caalamkana maanta waa inaga intaa aan dib idinkugu celinno walaalka suheyb cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalamulyown لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka calamul yoom ayaad weli dhegaysanaysaan xukuumadda midnimada qaran ee fadhigeedu yahay magaalada daraabulis ee caasimadda waddanka liibiya ayaa ku dhawaaqday in laba diblomaasiya oo masaari ah ay dalkeeda ka saarayso kadib markii ay sheegtay inaan looga baahnayn liibiya fariin loo diray wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda alkaahira ayaa lagu sheegay in labadaasi diblomaasi si deg deg ah dalka looga saaro iyadoo loo qabtay muddo toddobaatan iyo laba saac gudahooda xukuumadda daraabulis ma caddaynin sababta ay u ceerinayso diblomaasiyiintan masaarida ah balse waxay imaanaysaa saacada un kadib markii madaxweynaha masar asiisi uu qaabilay xubno ka tirsan mucaaradka ee fadhigoodu yahay bariga liibiya iyagoo ka wada hadlay sidii dib loogu soo celin lahaa dhisidda magaalooyinka ku burburay dagaalada xukuumadda midnimada qaran ee fadhigeedu yahay daraabulis ayaa aad uga carootay tallaabadaasi iyadoo aad uga soo horjeesatay kuna tilmaamtay mid lagu faragelinayo arrimaha liibiya waddanka liibiya ee dhaca waqooyiga qaaradda afrika muddo ku dhow shan iyo toban sano waxaa ka jira xasarado siyaasadeed iyadoo waddanka ay ka jiraan dagaal oogayaal uu ka mid yahay khaliifa xaftar oo xoog ku haystaa bariga liibiya halka galbeedka dalkan ay ka dhisan tahay xukuumadda midnimada qaran dowladdan ayaana ah mid ay aqoonsan yihiin qaramada midoobe iyo sidoo kale quwadaha caalamka بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
waa hagaag maxaan ka naqaanaa tobanka dowladood ee caalamka ugu weyn xagga masaaxada warbixintan soo socota waxaa arrimahaasi ku eegayaa walaalkeen xaadis cabduqaadir waa caalam ay laba xubnood oo muhiima u yihiin kala duwanaanshaha juqraafiyadeed iyo masaaxada ballaaran ee dhulka kuwaasoo lagu kala ogaado dowladaha ay sidaa u kala ahmiyad badan yihiin masaaxo ahaan warbixintan waxaan diradda ku saareynaa tobanka dal ee ugu weyn caalamka masaaxo ahaan iyo mid weliba baaxaddiisa halka ila eg tahay dhulalkani ballaaran oo isugu jira kuwa saxaraha oo fidsan howdad ishaysta dhul baaxad leh oo aan la soo koobi karin buro dhaadheer oo soo jiidasho leh iyo dhulal cagaaran iyo keymo ayaan warbixintan waxaan ku qaadaa dhigi doonaa tobanka dal ee ugu weyn dhanka masaaxada iyo baaxad ahaan halka ay leeg yihiin iyo sida u kala horeeyaan waddanka koowaad waa ruushka dalkan waxaa lagu tiriyaa midka ugu weyn waddamada caalamka marka laga hadlayo masaaxada dhulka ee caalamka si guud iyadoona lagu qiyaaso toddoba iyo toban milyan oo kilomitro squire ah masaaxada ruushka ee dhulka uu ku fadhiyo waxa uu ku dhowaad kow iyo toban boqolkiiba ka yahay iskugeynta masaaxada dhuleed ee caalamka dalkan waxa uu caan ku yahay muuqaalo badan oo soo jiidasho leh islamarkaana ah madaahirta rabbaaniga ah oo allah dhulkaasi ugu deeqay waxaana goobaha minallah laga qurxiyey ee halkaas ku yaal ka mid ah magaalada santa petersburg kremlin iyo sidoo kale buraha uuraal tirada dadka ruushiyaanka ayaa lagu qiyaasaa boqol afartan iyo shan milyan oo ruux sidaas oo ay ku noqotee waddanka sagaalaad ee ugu dadka badan caalamka oo ay usii dheertahay inay tahay waddanka koowaad ee ugu masaaxada ballaaran sidaan soo sheegnay waddanka labaad waa kanada oo masaaxadiisa dhuleed lagu qiyaaso sagaal dhibac sagaal milyan kilomitir oo squire ah sidoo kale dalkan waxaa loo tixgeliyaa waddanka ugu weyn qismiga galbeed ee oogada dhulka iyo waddanka labaad ee juqraafi ahaan ugu weyn adduunka marka ruushka laga yimaado waxaa sidoo kale dalkan uu leeyahay masaaxo dhulxeebeed mida ugu ballaaran caalamka taasoo kor u dhaafaysa laba boqol oo kilomitir sidoo kale kanada waa dal ku soocan dadyari oo ay ku nool yihiin tiro aan ka badnayn afartan iyo shan milyan oo ruux waxaana markii loo eego baaxadda dhulka la sheegaa in afartii ruuxba uu ku soo aadayo hal kilomitir oo squire ah waxaana buuraha uu dalkan la wadaago maraykanka ay sheystaan min waqooyiga ilaa koonfurta kanada arrinkaasoo loo celiyo dhuldaaqsiimeedka ku fidsan mandiqadaasi saddexaad waa dalka maraykanka iskugeynta masaaxada uu ku fadhiyo dalkan waa sagaal dhibic lix milyan oo kilomitir oo squire ah waxaana sidoo kale lagu sheegaa waddanka labaad ee ugu weyn qaaradda ameerikada waqooyi iyo waddanka saddexaad ee ugu masaaxada ballaaran waddamada caalamka dadka ku dhaqan dalkaas ee lagu qiyaasaa saddex boqol afartan milyan oo ruux maraykanka ee sanadkii kun toddoba boqol lix iyo toddobaatanki waxa uu xorriyaddiisii ka qaatay ingiriiska oo xukumayay dalkaasi nambarka afraad waddamada ugu weyn dhanka masaaxada juqraafiyadeed waa shiinaha waxaana dalkaasu ku fadhiya dhul dhan sagaal milyan iyo lix boqol kun oo kilomitir oo squire ah dadka ku dhaqan dalkan tiradooda waxaa lagu qiyaasaa hal bilyan iyo afar boqol milyan oo ruux arrinkaas wuxuu dalkan ka dhigayaa waddanka ugu horeeya dalalka ugu dadka badan caalamka taariikhda shiinaha waxaa loo celiyaa ka hor qarnigii saddex tobanaad wixii ka horreeyey miilaadiga waxaana dalkan uu caan ku yahay in badan oo ah goobaha soo jiidashada leh iyo dhismayaal taariikhi ah dalka shanaad ee ugu weyn waddamada caalamka waa baraaziil oo lagu qiyaaso masaaxadiisa dhuleed siddeed milyan oo kilomitiro squire ah dalkan waxa uu leeyahay dhul xeebeed qurux badan oo soo jiidasho leh waana dalka ugu weyn waddamada dhaca ameerikada koonfureed dalka xiga ee ku jira liiska waddamada ugu masaaxada ballaaran caalamka waa austraaliya waxaana juqraafiyad ahaan dalkan uu ku fadhiyaa toddoba milyan iyo toddoba boqol oo kilomitir oo squire ah dalkan ayaa sidoo kale ah mid ka mid ah qaaradaha caalamka waxaa sidoo kale ku nool koongar iyo kuwaala oo ka mid ah xayawaanaadka beriga ee caanka uu ku yahay dalkaasi dadka astraaliya ku dhaqanna waxaa tiradooda lagu qiyaasaa shan iyo labaatan milyan oo ruux arrinkaasoo ka dhigaya mid ka mid ah waddamada ugu weyn caalamka islamarkaana galo martabada lixaad ee liiska dalalkaasi astraaliya waxay qayb ka ahayd imbaraduuriyada ingiriiska hase ahaatee waxay noqotay dowlad madax bannaan sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol iyo kowdii markaska toddobaad waddamada ugu dhalalka ballaaran caalamka waxaa ku jira hindiya dalkaasoo masaaxada dhulkiisa lagu qiyaaso saddex milyan iyo saddex boqol kun oo squire ah dadka dalkan waxay tiradoodu gaartaa hal bilyan iyo saddex boqol milyan oo ruux waana waddanka labaad ee ugu dadka badan caalamka nambarka sideedaad waa argentiin masaaxo dhan laba milyan iyo sideed boqol kun oo kilomitiro squire ah ayaa la sheegaa in uu ku fadhiyo dalkaasi sidaas oo uu ku noqday waddanka sideedaad ee ugu dhulka ballaaran caalamka dalkan ayaa dhaca qaaradda ameerikada koonfureed waxaana ku nool dad tiradooda lagu qiyaaso afartan iyo shan milyan iyo saddex boqol kun oo ruux dowladda argentiin ayaa la aasaasay sanadkii kun sideed boqol lix iyo tobankii kadib markii ay ka madax bannaanaatay sbain oo gumaysan jirtay dalkaasi waxaa argentiin uu leeyahay dhulal aada u qurux badan iyo muuqaalo soo jiidasho leh oo allah ugu deeqay dhulkaasi waxaana ka mid ah xeebaha iyo buraha andiis waddanka sagaalaad waa kazakhistan dalkaas oo masaaxadiisu ay gaarto laba milyan iyo toddoba boqol oo kun oo kilomitir oo squire ah waana mid ka mid a waddamada ugu waaweyn dhanka masaaxada ee dhaca aasiyada dhexe sanadkii kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii markii uu burbura midowgii sofiyeed ee kazakhistan ka hoos baxday maamulkii ruushka iyadoona asaastay dowlad ka madax bannaan nidaamkaasi waxaa dalkan uu leeyahay dhulal leh noocyo kala duwan waadiyo buuro iyo sidoo kale dhulal cagaaran oo soo jiidasho leh oo allah ku manaystay dhulkaasi waana dalalka aan xeebaha lahayn ee caalamka midka ugu masaaxadda ballaaran nambarka tobanaad ee ugu dambeeya liiska waddamada ugu waaweyn caalamka ee dhanka masaaxada waa dalka algeria ama jazaa'ir ee dhaca waqooyiga afrika qaybtana ka ah waddamada maqribul islaam masaaxada dalkan waxa ay gaartaa laba milyan oo kilomitir oo squire ah dadkiisana waxaa lagu qiyaasaa tiro ahaan afartan afar milyan oo ruux waxaa jazaa'ir waxaa loogu yeero xorriyadda qaadatay sanadkii kun sagaal boqol laba iyo lixdankii kadib muddo sideed sano oo uu socday dagaal u dhexeeya ciidammadii faransiiska iyo ururkii loogu yeeri jiray xoreynta jazaa'ir cimilada dalkan waxaa la sheegaa in dhanka xeebaha ay tahay mid heer dhexaad ah halka dhanka koonfureedna yahay dhul saxare ah iyadoona dadka jazaa'iriyiinta ay xoogga saaraan beerashada iyo farsamooyinka kale المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى
wahagaag dhegaystayaal guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka calamulyoom oo aad maanta ku dhegaysateen qodobo kala duwan kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasii nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh شعاع من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضج في مجاريها